أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idiin haysa kuwada ugu doorka roon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus kooxda ridada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo caalami ah saraakiisha kooxda ridada soomaaliya ugu magacaaban gobolka geeda ayaa bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamul goboleedka shaadale darir jubbaland dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe wilaaya saamiga iyo geda ayaa isbitaal ka hirgelisay deegaanka tuulo barwaaqo kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaaya saamiga ee shabeelle dhexe munaasabad lagu daafurayay dufcada labaad ee macadka al-itqaan ayaa ka dhacday degmada bu'a qable ee wilaaya saamiga ee hiiraan sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada koowaad warbixin aan ugu magac darnay baraaraha ufurow waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus haddaba saaka oo ah subax talaada ah xogii ugu dambeeyaan soo dhaweeya walaalkeen nuur calwarsamee abushiiba bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka iiraan ayaa sii wada weerarada ay ku qaadayso dhowr dal oo khaliijka ka tirsan xilli dagaalka u dhexeeya iyada iyo maraykanka iyo yuhuudba uu galay maalintiisii soddoniyo sagaalaad iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka iyo weliba iyadoo ay jiraan hanjabaadyo ku saabsan in lasii ballaariyo dagaalka afhayeen wasaaradda nidaamka daaquudka ala sacuud u hadlay ayaa sheegay in la qabtay lana burburiyey toddoba gantaal oo balastiig ah oo lagu beegsaday gobolka bari wuxuu sidoo kale tilmaamay in qaybo ka mid ah burburka gantaalada ay ku dhaceen agagaarka xarumaha tamarta iyadoo weli la qiimeynayo khasaaraha faahfaahin dheeraad oo intaasi ka baxsanna ma uusan bixin arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo difaaca rayidka sacuudiga uu horey u bixiyey digniin khatar ah oo gobolka bari ku aadan balse markii dambe lagu dhawaaqay in khatartii ay soo gabagabowday imaaraadka carabta nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay la tacaalayso weeraro gantaalo iyo diyaarado daroon ah oo kaga imaanaya dhanka iiraan iyadoo tilmaantay in dhawaaqyada laga maqlayo meelo kala duwan oo ay ka dhasheen howlgal difaac cirka ah horey ayay u sheegtay inay la tacaaleen labaiyo toban gantaal oo balastiig ah laba gantaal oo cruis ah iyo sagaaliyo toban diyaaradood oo daroon ah weeraradan waxay sababeen dhaawaca afar qof kuwaasoo dhaawacyadoodu kala duwan yihiin iyadoo tirada guud ee dhaawacyada tan iyo bilowga ee dagaalka ay gaartay laba boqol kow iyo labaatan qof sidoo kale shil ka dhacay magaalada warshadaha ugu badan ee abu dubay ayaa ku dhaawacmay hal qof diyaarad daroon ah oo beegsatay dhisma shirkadda isgaarsiintu ay lahayd balse faahfaahin kaloo intaa ka duwan ma jirto wasaaradda difaaca imaaraadka waxay tilmaantay tan iyo bilowgii dagaalka inay qabteen shan boqol toban iyo sagaal gantaal oo balastiig ah labaatan iyo lix gantaal oo kuruus ah laba kun laba boqol iyo toban diyaarado daroon ah khasaaraha dhimashada laba askari oo imaaraad ah hal rayd ah oo morocaan ah toban rayd oo kale oo ajnabi ah baxrayn iyo kuweyt baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku dhawaaqday digniin iyadoo dadka ugu baaqday inay degnaadaan islamarkaana aadaan meelo ammaan ah ciidanka difaaca nidaamka daaquudka baxrayn ayaa sheegay in la soo riday laba daroon ah afar iyo labaatan saac gudahood wadarta guud ee la qabtay tan iyo bilowgii weerarada waxay ku sheegeen boqol siddeetan iyo siddeed gantaal iyo afar boqol lixdan iyo siddeed daroon ah kuweyt afhayeenka difaaca ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay la qabtay afar iyo toban gantaal oo balastiig ah laba gantaal oo kuruus ah iyo afartan iyo lix daroon ah weeraradan waxay sababeen burbur oo ku dhacay xaafado dhaawacyo dad soo gaaray kooxaha amiino baarista ayaa la tacaalaya labayo labaatan dhacdo halka debdemiska ciidankuna ay ka jawaabeen saddex dhacdo oo gubasho ah qatar wasaaradda difaaca nidaamka ridada qatar ayaa sheegay in dalka lagu soo weeraray diyaarado danoona oo ka yimid iiraan balse ciidamadu ay ku guulaysteen inay dhammaantood ka hortagaan iiraan waxay sheegtay inaysan si gaar ah u beegsanayn dalalka khaliidka balse ay bartilmaameedsanayso waxay ku tilmaantay saldhigyo iyo danaha maraykanka si kastaba qaar ka mid ah weeraradan waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac waxayna waxyeeleeyeen xarumo rayid sida goroomo diyaaradeed dekado iyo dhismayaal kale wararka ka imaanaya dalka iiraan ayaa sheegaya in duqeymo burbur geystay ay ka dhaceen kiniisad yuhuudda ay leedahay oo ku taala teheraan wakaaladda wararka ee meher ayaa sheegtay in burbur uu gaaray kiniisad yuhuudda ay ku leedahay bartamaha magaalada caasimadda teheraan ee waddanka iiraan sidoo kale wararka ka imaanaya waddanka lubnaan ayaa sheegaya in duqeymo ka dhacay waddankaasi ay xaqiijeen in lagu weeraro yuhuudda in yuhuuddu ay geysatay taasoo ka dhacday deegaanada sariira iyo tuulada khatraani ee koonfurta lubnaan iiraaniyiintu sidoo kale waxay sheegeen inay beegsadeen koonfurta dhulka yuhuuddu ay gacanta ku hayso telefishinka iiraan ayaa xaqiijay in gantaalo culculus loo diray koonfurta yuhuudda yuhuuddu waxay sheegeen inay qabteen weerar gantaala oo iiraan ka yimid askarta sahaynada waxay sheegeen inay ogaadeen weerar gantaalo ah oo iiraan ka yimid kuna wajahnaa koonfurta yuhuudda ayna ka hortageen askarta yuhuudda waxay sidoo kale ku dhawaaqeen inay weerareen tehraan iyagoo sheegay inay duqeymo ku beegsadeen kaabayaasha nidaamka iiraan tahraan iyo weliba meelo kale oo dalkaasi ka mid ah magaalada caasimadda ee suuriya dimashik waxaa laga maqlay qaraxyo waaweyn sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan oo magaaladaasi balse lama faahfaahin qaraxyadaasi waxay ku saabsanaayeen sidoo kale magaalooyinka tehraan iyo karaj oo ka tirsan dalka iiraan ayay sheegtay wakaaladda wararka faris ee laga leeyahay dalkaasi in qaraxyo laga maqlay kadib hanjabaadadii maraykanka oo ku saabsanaa duqeyn culus wararka naga soo gaaraya waddanka ciraaqna waxay sheegayaan laba qof inay dhinteen kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku dhacday deegaano dhaca gobolka kurdistaan ee waqooyiga dalkaasi niniyo xaaskiis ayaa ku dhintay kadib markii diyaarad daroon ah oo qaraxday taasoo ku dhacday gurigooda oo ku yaala magaalada erbil ee gobolka kurdistaanta ciraaq gantaalo laga soo tuuray lubnaanna waxa ay ku dhaceen waqooyiga dhulka yuhuuddu ay xooga ku haysato iyadoo la maqlay ka hor gantaaladana siiriga digniinta dadka loo yeeriyey ilaa iyo toddoba duqeyn ayaa lagu beegsaday xeryo ku yaala waddanka ciraaq hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka lagu magacaabo xashidu shacabka ayaa sheegay in toddoba weerar lagu qaaday xarumo ku yaala gobolka ambaar balse khasaar nafa aysan jirin qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay magaalada isfahaan oo dhacda waddanka iiraan sida ay tilmaantay wakaaladda wararka ee faris ilaa iyo saddex qarax ayaa ka dhacay magaaladaasi oo dhacda bartamaha dalka iiraan galbeedka ciraaqna wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan inay ka dhaceen weeraro culus maleeshiyaadka lagu magacaabo xashdu shacbiga ayaa sheegtay in duqeymo cusub lagu qaaday saldhigyo ku yaala al qaa'im iiraaniyiintuna waxay jawaaba ka bixiyeen hadaladii kasoo yeeray saliibga trump hogaamiyaha milatariga iiraan ayaa sheegay in hadallada aflagaadada ah ee ka imaanaya madaxweynaha maraykanka aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ciidamadooda wakiilka iiraan ee qaramada midoobey wax loogu yeero ayaa sheegay in hadallada trump ay yihiin kuwo kicin toos ah oo argagixiso ah mas-uul iiraani ah ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka waddankaasi inay sameeyaan dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga hortegayaan hanjabaadaha maraykanka kaga imaanaya kooxaha bisha cas ee ka dhisan waddanka iiraan ayaa waxa ay baadigoob ugu jiraan baa laleeyahay dhismayaal uu soo gaaray burbur xoogan taasoo suurtagal ay tahay in ay dad ku aasan yihiin ama ay ku hoos jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maraykankuna waxay sheegeen in farqiga u dhexeeya washington iyo tehraan uusan si fudud u yaraan doonin balse trump laga yaabo inuu dib u dhigo weerarka haddii ay muuqdaan calaamado heshiis ah senator maraykan ah ayaa dhaliilay trump waxaana uu sheegay in hanjabaadaha trump ee ku aadan burburinta kaabayaasha iiraan ay yihiin kuwa aad u naxdin badan islamarkaana laga yaabo inay sababi karaan dhimashada kubnaan rayid ah isagoo ku tilmaamay dembi dagaal jasaaka allahu khayran walaalka abushiiba koox ardada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadisyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo caalami ah walaalkeen marwaan moxamed ee warbixintaasi inoo eegaya xilli khilaafka ka taagan doorashooyin gaaleedka murtadiinta ee u dhexeeya madaxda kooxda ridada iyo kuwa mucaaradka uu cirka isku sii shareerayo madaxa kooxda riddadan uu dhowaan duulaha militari ku qabsaday mid ka mid ah maamul goboleedyada mucaaradka ku ahaa ayay kooxdaasi ku bilowdeen cadaadisyo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo caalami ah cadaadisyada dhaqaale oo ah tan ugu daran ayaa lasoo wariyey in kooxda wajihi doonto inta aan la gaarin bisha meey ee soo socotaa xilligaas oo ay ku eg tahay mudwaxileedka madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte waxay ugu yeeraan magiga adduunka ayaa lasoo wariyey inuu hakin doono dhaqaalaha uu ku bixiyo kooxda riddada soomaaliya inta aan la gaarin mey ayaana la sheegay inay suuragal tahay in la hakiyo taageerada dhaqaale ee uu bangigaasi ku bixiyo kooxda filla soomaaliya diblomaasiyiin xogta laga soo xigtay ayaa tilmaamaya in go-aankan uu dhici karo haddii aysan kooxda riddadu ka laaban dhaba ay hadda ku socoto heshiisna aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka wararka waxay intaas ku darayaan in qorshahan ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada mucaarasan siyaasadda kooxda gurguurte waxay ku doodeen baaliyiri in bisha mey ay dhammaanayso mudwaxileedka madaxda filla soomaaliya waxay ka dambeeyana taageerada dhaqaale loo arko mid ku dhacaysa jeebka shakhsiyaad mudwaxileedkoodu dhammaaday bangiga adduunka ayaa la sheegay in kooxda riddada soomaaliya uu sanad weliba ku bixiyo taageero dhaqaale oo u dhexaysa boqol ilaa laba boqol milyan oo dollar isqabsiga arrimaha doorashooyinka ee hadda taagan ayaa la sheegay inuu sababi karo in dhaqaalahaasi ay weyso xukuumadda riddada waxay tan kusoo beegmaysaa xilli mas-uuliyiin ka tirsan kooxda uu madax u yahay murtad gurguurta loo sheegay in lagala laabtay fiisaha maraykanka taasi oo haris gelinaysa safaradii qorshaysanaa ee mas-uuliyiinta murtadiinta gaar ahaan xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee kooxdaasi oo la sheegay in bartamaha bishan abriil ay ku wajahnaayeen washington jasaaka allahu kheyran walaalka marwan saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban gobolka geda ayaa bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamul goboleedka shaadaldirirka ee jubbaland walaalkeen cabdiqani moxamed oo warbixintaasi inoo faahfaahinayo murtad aadan dhafoore oo kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban taliyaha booliiska gobolka gedo ayaa magaalada beled xaabo ka bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe dhafoore ayaa maleeshiyaadka maqan ugu baaqay inay dib u soo laabtaan dagaalna u diyaargaroobaan isagoo intaa ku daray in amar lagu siiyey inay diyaargarow dagaal galaan wuxuu shaaca ka qaaday inay fasax u qabaan inay xuduud beenaadka ka tallaabaan oo ay ka daba tagaan maleeshiyada jubbaland haddii uu dagaal dhaco hadda ciidanka faylsan waa ciidankii gudaha ka shaqaynaya qaar ka mid ah wey inta kalena goobahoodaan ku gaarsiinaynaa farriinta iyo maxaan ku rahdaa waajibaadka ciidanoo la iska rabo waxaa la rabaa marka diyaargarow baa la gelayaa diyaargarow baa la gelayaa istaanbay baa la gelayaa qof kasta oo fasax jiray fasaxiisii waa inuu ka soo laabto qof walbe meeshii uu difaaca ka lahaa waa inuu xaadir ku ahaado qof walbe awaamiirta iyo waajibaadkii la siiyo waa inuu qabsado waxaan u baahannahay muddo yar oo kooban maxaan ku rahdaaye obereshin iyo hawl iyo shaqaan bilaabaynaa aan goobaha la joogay lama joogi doono shaqaan bilaabayna annaga iskamaana iman waxaan u nimid shaqo nin inuu guri iska fadhiisto degmo ku yaallo isku caana shubo madaxweynaan ahay dhaho dadka uu afduubto xuquuqahoodii afduubto waxa madaniga uu afduubto waxa caamka uu afduubto waxa adduunka iyo ka imaanaya uu afduubto loo afduubnaado dambe ma dhacayso ma dhici doonta arrinkaas waxaa geeskaygaan midiga taagan taliyaashii xoogga dalka wixii waajibaada shalaan la soo hadalnay ciidankii milatariga ahaa wixii tala iyo tusaale ahaa shalaan soo siinay xabad dambe hadday nagu soo dhacdo meeshaan waa meelheble iyo waa dal kale ka jooga dhihi mayno waa isbursanaynaa ogaada hadalkaas meel kastaan tegaynaa soomaalin dhoweyd markii meeshaan dagaalku ka dhacay meeshaan waxaa weeye waa dal kale amar ooma qabnee ka jooga lanama dhihin hadda camar baan u qabnaa meel kaste cidda xabad nagu soo riddo inaan oga dabagalnoon galno waa qabnaa amarkeeda abaabulka ciidan ee kooxda riddadu ka bilowday gobolka gedo ayaa kusoo beegmaya xilli murtad gurguurta uu dhowaan awood militari ku qabsaday maamulka riddada koonfur galbeed oo hogaankiisu ka hor yimid doorashooyinka ay wadato filla soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani wilaaya islaamiga ee geda ayaa isbitaal ka hirgelisay deegaanka tuulo barwaaqo kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad
munaasabadana waxaad mid xarigga looga jarayay isbitaalka cusub ee barwaaqo ee deegaanka tulo barwaaqo ayaa ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee godo iyo marti sharaf kala duwan isbitaalkan oo dadka deegaanka ay dhisteen ayaa u dhammaystiran agabyadiisa iyadoo ay ka howlgelayaan dhakhaatiir ku takhasusay cudurrada kala duwan xaafiladan furitaanka isbitaalka ayaa waxaa ka warbixiyey maamulaha isbitaalka barwaaqo haddaan warbixin yar ka dhiibo barwaaqo hosbitaal laga hirgelinayo degmada tuulo barwaaqo isbitaalkan waxaan muddo dheer dadaal ugu soo jirnay in uu deegaankan yeesho isbitaal looga maarmo isbitaallada loo aado dhalalka deriska iyo maxaan kuuraday caasimada soomaaliyaba loo aado in looga maarmo isagoo maxaan kuuraday u diyaarsan yihiin dhammaan qalabka shaybaarka oo bini aadmi lagu baaro noocyadiisa kala gedisan ay kumbuled meesha ku yihiin sidoo kale waxaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka odayaasha iyo waxgaradka deegaanka tulo barwaaqo iyagoo tilmaamay baahiyaha aadka ay u qabeen maanta inaan ka qayb galno xafladan qiimaha badan ee maaragtaaye lagu furayo isbitaalka barwaaqo oo ahaa isbitaal maaragtaaye baahi aad iyo aad u weyn deegaanka ugu qabay waxyaalaha badan oo caafimaadka oo bini aadamka ugu baahan yahayna maaragtaaye in laga helayo aan maaragtay rajaynayno sida maamulaha iyo maaragtay haddaba sheegayeen runtii waxaan isleenahay isbitaalkan waa mid loo baahnaa aad iyo aad baan usoo dhaweynayna haddaan nahay odayaasha deegaanka aadna waan ugu faraxsannahay waxaana leenahay cid kastoo gacan ka geysatay ajir iyo xasanaad allah ka siiyo annagana kiina anfaca allah ka dhigo mahaddaas alle kadib waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa ciddii isbitaalkan ka shaqaysay agaasinkiisii iyo soo dejintiisii tuulo barwaaqo isbitaalka barwaaqo waa isbitaal aada iyo aada loogu baahnaa waa isbitaal baahi weyn looga qabay deegaanka aad baan usoo dhaweynaynaa isbitaalka iyo nimankii kasoo shaqeeyey oo dhalinyarada ahaay oo deegaanka u dhashay oo ugu talagalay in ay daboolaan baahida caafimaadka deegaankan ka jirto walaayadii iyo nuqmadii iyo naqiibka oo aad oga shaqeeyey in ay isbitaalkaas hirgelintiisa iyo codsigiisa iyo barnaamijkaasna aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa isbitaalka shaqeeyo oo lagu rays allaha nooga dhigo marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa intay socotay munaasabadda furitaanka isbitaalka barwaaqo ayaa waxaa halkaasi dardaaranno kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona la dardaarmay guud ahaan muslimiinta jazaakum allahu khayr baan leenahay ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo isbitaalka iyo dhakhtarka iyo qalabka iyo daawadaba ilahay hanoo barakeeyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa jazaakum allahu khayr baan leenahay waxaan marka sii maaragtay dardaarmaynaa sii baraarujinaynaa qolada dhakhaatiirta hawshooda iyo dadaalkooda ha sii wadaan wixii ay keeneen wixii kabaaqi ana ha ku soo daraan ama xagga dhakhaatiirta ama xagga qalabka dadka shacabkaa iyo maaragtay maamulka islaamka labadaba baahidooda ha u dhega nuglaadeen baan leenahay
isbitaalkan dhowaan laga hirgeliyey deegaanka tulo barwaaqo ayaa ah isbitaal guuda u adeegaya bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinkay deeganada wilaayadda islaamiga heegado jazaaka allahu khayran walaalka cazaam askari toobadkeen oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe walaalkeen faysal mahad soomaali ee warbixintaasi inoo eegayaan cabdulaahi cali xasan waa askariga taa'ibka ah ee ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta si gaar ah kuwii hoostegayay maamulka ashahada la dirirka ah ee loogu yeero koonfur galbeed waxa uu si gaara uga howlgeli jiray inta u dhexaysa degmada afgooye iyo sidoo kale belidoogle muddo uu ka tirsanaa safka murtadiinta ugu dambayn waxa uu isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada dhexe si gaar ah kan degmada miirtaqwo markii toobada loo qabtay kadib ayuu ka warbixiyey xilligii uu raacay murtadiinta iyo sidoo kale goobaha uu ka shaqayn jiray iyo ugu dambayn go'aanka uu kaga soo tegay safkii uu ka mid ahaa waxaan raacay xilligii sheekh shariif oo madaxweynaha raacay ilaa maalinkaas ilaa hadda intuu dhexsan shaqayhayay shaqadaydu waxay ahayd shabeellada hoose afgooye iyo nimaha la yidhaaho ahay beledogle aad iyo aaday iila xumaatay iyo mahay kusii socoto ilaahay dartiis inaan waddankayga u soo aado aan go'aansadhay haddana waxaa laigu soo dhaweeyey waa ka imid waxaa laigu soo dhaweeyey meyrtaqwo wax dhibaataa iyo wax barambareemaho la kulmanu ma jiraan kuwa iga dambeynay sidoo kale aan ugu baaqaa askarigan taa'ibka ah ee ka soo goostay safka cadowga ayaa qayb ka noqonaya qulqulka askar fara badan oo toobadkeenayaal ah oo maalin kasta siyaabo kala duwan loogu soo bandhigo wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taasoo dhabarjab ku ah cadowga jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday
jazaaka allahu khayran walaalka faysal soomaali munaasabad lagu daafuriyay dufcada labaad ee macadka alitqaan ayaa ka dhacday degmada bu'a qable wilasaamiga hiiraan walaalkeen saadaq muumin a warbixintaasi inoo faahfaahinayo munaasabad heerkeedu sarreeyo laguna daahfurayay dafcadda labaad ee macadka lidkhan oo ah macad lagu barto xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana xafladan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo waalidiin arday iyo bulshada qeybaheeda kala duwan macadkan alidkhan oo soo shaqaynaya muddo sanad iyo sideed bilood ah horeyna ay uga qalin jabiyeen dafcadii koowaad ayaa hadda waxaa dib loo furay dafcadii labaad ee macadka dafcada labaad ee uu qaatay macadka lidqaan ayaa gaaraya afartan arday waxaana munaasabada lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada wilaayaadka kana tirsanaa martidii kasoo qayb gashay xafladda lagu daahfurayay dafcada labaad ee macadka alidqaan oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda isagoona u duceeyey nicmada maanta aan u fadhino oo nicmo diineed ah meel kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu baranayo oo ardo intaan la eg ay fadhido oo dafcadii labaad macad alitqaan furitaankiisii waa nicmo ilaahay subxana wa taala ilahay noogu nicmeeyey marka xafladdaas ilaahiyga subxana wa taala nasoo waafajiyaan ku mahadinaynaa bacda xamdilaahi allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aataynahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih si aad ogtihiin allah subxaana wa tacaala cibaadadu noo abuurtay inaan caabudno noo abuurto adduunka naloo keenay waxyaabaha alle lagu caabudo loogu dhowaadana waxaa ka mid ah tilaawatu kitaab illahi subxana wa tacaala kitaabka allah soo dejiyey min fowqi sabci samaawaat ka soo dejiyey oo kalaamkiisa ah alfaadiisa iyo macaanidiisuba xag alle ka yimaadeen kitaabka aqrintiisa in la aqriyo waa cibaado wey weliba la aqriyo waxaa weeyaan xaqa tilaawatihi tilaawadiisa xaqeeda la siiyo oo sidii allah subxaana wa taala uu soo dejiyey oo malaku jibriil uu soo gaarsiiyey nabigeena caleyhi salaatu wasalaam nabigeennana uu usii baray saxaabadiisa say u aqrin jireen saxaabadu iyo nabiga calayhi salaam in loo aqriyo oo tilaawada marka xaqeeda la guto allah subxaana wa tacaala xaqa tilaawatihi buu sheegay aladiina aataanu kitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi tilaawadiisa xaqeeda aqrinayaan ulaa'ika yu'minuuna bihi baa layidhi iyagaa iimaankii lagu koobay soomaali dad kitaabka ilaahay aqrinaya xaqa tilaawatihi aqrinaya ulaa'ika yu'minuuna bihi kuwaasaa rumey baa layidhi oo iimaanka markaa loo qiray qur-aankan aad baranaysaan kuwa aflax allah idinka dhigo kuwa liibaan allah idinka dhigo sidoo kale waxaa madasha ka hadlay naqiib sheekh cumar naqiibka beesha direed kana mid ah nuqbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan allihiina soo waafajiyey allahaas ayaan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala dafcadii koobaad ee horena qaybgalkeeda waan ku jirnay haddana ilaahay baana soo waafajiyey macnaha qaybtiinnan rag ayaa idinka horreeyey iyo dumar oo ka qalin jibi muddo sanawaadana fadhiyey kuna guulaystay marka waxaan idinku soo dhowaynaynaa ardada meesha fadhido inaad idinkan insha allahu tacaala ka qalinjibisaan ilaah idin weydiinaynaa intaasaan maarata alla weydiisanayna subxaana wa tacaala idinkana maarata dadaala haddaad tihiin ardaydii haddaad tihiin wiilal iyo gabdho waxaan idinkula dardaarmaynaa in aad ku dadaashaan qur-aanka ilahay barashadiisa macadka alidqaan ee xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo ah macad hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa faracyo kala duwan ku leh degmada abuqa qable iyo deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allahu khayran walaalka saadaq iminkan waxaad kusoo dhawaataan xalqada koowaad warbixina aan ugu magac darnay baraaraha furo iyo walaalkeen bashiir muxidiin awaaman
socdaalkani dhegayste waa kuu dalbarasho anna waa ii dalxiis ku soo dhowow ufurow magaalo hore u tallaabsatay tiigsi iyo horumar foglayna ku taamaysa waxay dhacdaa waqooyi galbeed ee wilaayada islaamigaha ee baay wax ka yar labaatan kilomitir ayayna u jirtaa magaalada qansax dheere inta aanan gudaha u gelin magaaladan waxaa si bilicleh kuu soo jiidanaya dhirta noocyada kala duwan leh ee ku hareeraysan deegaankan lagu daray xareedda roobka oo burqanaysa waddooyinka taasoo ka tarjumaysa baraaraha uu allah ugu deeqay magaaladan ufurow waa mid ka mida degmooyinka soo koraya ee dhaca wilaayadan waana deegaan leh sheeko gaar ah oo dadkiisa ugu qoran dhigaalada taariikhda inkastoo ay soo martay maraaxiil kala duwan xaaladihii qalafsanaa iyo duruufihii dalka soo marayn ee qaybteeda ka soo qaadatay maanta degmadani waa mid laabtay safaxaadkaasi mugdiga ah waxaa uu baryey waa cusub kadib markii ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto goobaha lagu maamulo shareecada allah ee dhaca wilaayaadka islaamiga ah kadib markii ay dadkeedu kala dambeyn iyo amni ku heleen neecawda shareecada waxay dhabaha saartay waddadii horumarka balse dhegayste midda cajiibka ayaa ah in dhammaan horumarka maanta ka ifaya magaaladan ay tahay mid ay gacantooda ku hirgeliyeen reer ufurow oo isku kaashaday khayrka iyo sidii ay u horumarin lahaayeen deegaankooda suldaan cabdulwaaxid macalin xasan oo ah suldaanka guud ee beesha luway oo aan kula kulmay magaalada ayaa soo dhoweyn kadib aan ka horaystay taariikhda magaaladan ee sida uu ku baxay magaca ufurow iyo qaabka deegaan ahaan halkan loo soo degay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd ee marka hore soo dhowaada idaacadaha andalus bashiirow aad baad u mahadsantihiin saad noo soo booqoteen magaaladii waad joogtaan waad u jeedaan ufurow ku soo dhowaada mar labaad mar saddexaad ku soo dhowaadaan idin leenahay waa dhownahay suldaan cabdiwaaxid aadaa mahadsan tahay bal inooga waran magaalada ufurow ufurow horta waxaa la yidhahdaa guud ahaan deegaanka la yidhaahdaa waa gartay magaalada magaca gaar ay leedahay ufurow marka waxaa ku magacbaxay degmada deegaan ahaan guud ahaan ufurow bay ku magacbaxday teedii labaad ufurow waxaa la joogaa hal qarni iyo hooqaho baa la degan yahay magacan ufurow qaabka uu ku baxay inooga waran magaca ufurownio horta meel geed weyn ku yaallo oo riti bakhtaah yaalay meeshii ritiga ku baktiyey oo ku ufuro ayaa la yidhi ma garatay waa gartay marka nin socdaala riti ugu baktiyey meesha beeraha dhexdood bay ahayd marka magacaasuu ku bahay ufurowda teedii labaad magaalada markii lasoo aruurinayo meelo badan bay kala degaayeen ciddaan tuulooyin yaryar bay lahaayeen tuulooyinkii markii dambe waxaa la isku soo afgartay in hal meel la isla soo dego oo magaalo laga dhigo ma garatay waa gartay kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii ilaa lixdankia la isu keenay dadkan magaalo ahaan la isugu keenay marka hore tuulotuulo meel gaargaa waxaa lagu kala gadgadanayay haye dadka reer diinsoor bay u badnaayeen meeshu isugu yimid dadka awfurow degan qaar diinsooray deganaayeen qaar qansaxdheeray deganaayeen qaar baydhabay deganaayeen qaarna ufuroway deganaayeen waa isu imaadeen markii dambe magaalada meeshii laga dhigay ganacsi baa laga bilaabay haye neefkii ugu horreeyey oo lagu gado meesha oo suuq la keeno kun sagaal boqol lixdan iyo labadii siina loo sheegay bay ahayd marka ilaa waagaas waa isku tashanayeen xal cid baa degan saad ula socoto magaalada haye cidda way isku tashatay marka magaaladeeda inay wax ka qabsato magaalada waxay soo martay jiingaday ahayd burburkan oo dhan waxa guri a ku yaallay oo sar ah waagu markuu dowladda burburaysay laba qoloba ku taallay oo ganacsi hal ah iyo hal kale meel kale ku yaallo marka burburkan markuu dhacay kadib waqti dhowaan ku dhihi karaa bay isku xisaabtameenoo magaalada in laga bedelo dhismahan dhismo qurux badan loo sameeyo la isku tashado ganacsigii iyo jihaadkan magaciis ayay ku soo aanbaxday ufurow haye marka dadkeedan waa isku tashadeen ilaah baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan jihaadkii markii bilowday baa ufurowna dhismo ku bilowday aad iyo aad marka dadka waa isku tashadeen nin kasta hadda waad u jeeday guri ufurow nooca hadda u yaallo waxay ku tashanayaan hadda in waddada ay sameeyaan inta kale waad u jeeday magaalada sii loo dhisay wax yar baa dhiman oo sanadkan abaar baa dhacday mawi isaga iyadoo dhan inay la israacsiya ahayd marka aad dhexqaaddo waddooyinkeeda iyo xaafadaheeda waxaad ka dheehanaysaa tallaabaqaadka iyo koritaanka ufurow dhawaqa qalabka dhismaha ayay dhegahadu maqlayaan halka dhismayaashii duugoobay dib loo dayactiray waxaa intaas oo dhammi sii dheer kaabayaasha muhiimka ah ee magaalada oo koraya maadaama korontada oo ah mid ka mid ah baahiyaha ugu muhiimsan ee deegaan kasta u baahan yahay waxay dadka magaaladan iyagoo isku tashanaya ku guulaysteen inay helaan koronto shaqayn karta afar iyo labaatan saac oo xiriir ah taas oo dabooshay baahidii xagga tamarta ee loo baahnaa maamulaha shirkadda korontada daryeel ee degmada ufurow ayaan ka waraystay shirkaddan iyo waxa ay deegaanka ku soo kordhisay
meelroognu meeli korontadii degmada ufurow shirkadda magaaja daryeel al are ma iska talatay bulshada ganacsatada degmada ufurow alxamdulilah ilaahayna in suurta geliyey lama matoor waaweyn ayaa hagadanay labaatan lix kun lah kagaday dhulka ka dhisayna may kagadnay toban kun doolara kagadnay alxamdulilah korontadana labaatan afar sa ugu hal shay boqolkiiba boqol faylay alxamdulilah ilahay mahadiis asbaabta markay korontada afaraatanka saaca u dhigteen maxay tahay maydinka dhegnaya maadaama bulshada ambaahati deegaanka maylarhay kastoo bilaaradi koronto lambaahadi yaa bulshada may ka talatay intii labaati afar saala ka waalo ganacsatada oo maylarhayo yaada maalgalati yaa saas ka talatay xagga qiimaha inooga waran ee dadka mise ayaa laga qaadaya ma saacad baa loo xisaabaa mise waa iska caadi maya saacad waaye korontada saacadu saacadda mayba waa hallan walba oo korontada ambaahada saacadaa maraya galade may kukahaasa tumanka kukahaas hoba tuman kubada toona may lanka dhawaay dhagacsiyada lanka dhawaay
marka ka waran isbeddelka hadda degmada kusoo kordhatan iyo markii shirkaddan daryeel aad soo kordhiseen maasha allah hadda boqolkiiba boqolya faylata madii hore maadaama matoor yar saaranay eeda maaylaha ayaa lanka dhaboodi intii haddii korontada manaadi waxbaan aan soo bidi safayla lanka raysidii alxamdulilah
ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن goobaha waxbarashada ayaa camiran kuwaasoo iskutashi lagu dhisay ganacsiga ayaana ah mid kala socda badeecaduna waa mid aad u jaban laguna daray baahida caafimaad oo uu deegaanku dadkiisu dabooleen kuwaasoo lagu kala yimaado gobollada deriska ah qaybaha kale ee warbixinadeenna u furow magaalo cagta saartee waddadii horumarka iyo baraaraha ayaan ku soo qaadan doonnaa xaaladaha iyo isbeddelka sii kordhaya ee magaaladan
guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxaanu aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andulus saaka waanag intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak